أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta inu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus doornimada tan ugu doorka roon wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka ridada ee somalilan oo martiqaad heer dowladeeda kaga qaybgalaya shirweyne caalami ah oo ka furmaya magaalada dubay xilli murtad gurguurta loo diiday inuu ka qaybgalo shirkaasi saraakiil murtadiin ah oo ka tirsan kooxda ridada iyo maamulka shahadala dirarka ah ee hirshabeelle oo ka badbaaday dagaallo maleeshaadka ridada ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe maraakiib ay gacanta ku dhigtay dowladda elitareya ayaa la sheegay in shixnado hub ah ay u sideen dowladda xabashida itoobiya ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay magaalada muqdisho beesha gaal jecel oo hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee deegaanka beerayabaal ee bariga wilaayada hiiraan guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo booqday goobaha waxbarashada ee degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ah ee baay
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan oo faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo madaxa maamulka ridada ee somalilan ayaa martiqaad heer dowladeeda kaga qaybgalaya shirweyne caalami ah oo ka furmaya magaalada dubay xilli murtad gurguurta loo diiday inuu ka qaybgalo shirkaasi warbixin amuurtaasi daaran cali aadan cabdulaahi caliyare ha inoo faahfaahiyo wafdi uu hogaaminayo cabdiraxmaan ciro oo ah madaxweynaha maamulka ridada ee la baxay somalilan ayaa galabnimadii shalay diyaarad khaas ah kaga dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ciro oo ay wehelinayaan afar wasiir iyo madaxa xafiiskiisa ayaa ka qaybgalaya shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadkan labada kun shan iyo labaatan oo maanta si rasmi a uga furmay magaalada dubay ee caasimadda waddanka imaaraadka carabta murtad cabdiraxmaan ciro ayaa si rasmi ah loogu martiqaaday ka qaybgalka shirweynahan dowladaha adduunka ee labada kun shan iyo labaatan oo muddo saddex maalin ah ka socon doona magaalada dubay waxaana lagu daray madaxda ka khudbaynaysa shirkaas sida uu xaqiijiyey xuseen aadan cege oo ah afhayeenka madaxweynaha maamulka ashaadala dirirka ah ee somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa si rasmi ah loogu marti qaaday inuu ka qayb galo shirweynaha dowladaha adduunka sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka oo koo iyo tobanka ilaa saddexiyo tobanka bishan februari ka dhacin doona magaalada dubay shirweynaha dowladaha adduunku labada kun iyo shan iyo labaatanku waa shir heer caalami ah waxaana isugu yimaada in ka badan soddon madax dowladeed oo isugu jira madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaalba afar boqol oo wasiir siddeetan urur oo caalami ah boqoliyo afartan wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka shirweynaha waxaa ka qayb geli doonaa in ka badan lix kun oo qof madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi wuxuu shirkaasi ka jeedin doonaa khudbad taariikhi ah wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo shirkan maanta ka furmay dubay waxa ay sheegayaan in cabdiraxmaan ciro uu goor dhoweeda khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeeday shirkaasi isagoo sheegay in la gaaray wakhtigii caalamka ka garaabi lahaa in somalilan noqoto waddan madax bannaan oo beesha caalamka ka mid ah islamarkaana ay dowladda maraykanka ka rajaynayaan inay noqoto dowladda ugu horreysa ee aqoonsataa waxaa kale oo hogaamiyaha somalilan kusoo hadal qaaday khudbaddan uu maanta ka jeediyey shirweynaha si caalamiga ah in sanadkan gudihiisa ay dhammaystirayaan heshiiskii xaaraanta ahaa ee muuse biixi uu la galay abiy axmed ee lagu dhexal wareejinayey badda iyo beriga soomaaliyeed dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda riddada ee imaaraadka carabtu ay madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan garguurta u diiday inuu ka qayb galo shirkaasi caalamiga ah ee maanta ka furmay magaalada dubai eelawareedyo ayaa tibaaxaya in xasan garguurte uu saacadihii u dambeeyey ku jiray dadaallo ku aadan sidii dowladda imaaraadka carabta looga ergeyn lahaa si uu shirkaas uga qayb galo balse ilaa hadda lama sheegin wax aqbalaad ah oo loo fidiyey murtad garguurte wararka ayaa intaasi ku diray in xasan sheekh uu khadka telefoonka kula xiriiray amiirka dalka qatar kaasoo u gudbiyey cabasho ka dhan ah martiqaadka ciro ee magaalada dubai uu kaga qayb galayo shirkan ay isugu yimaadeen madax ka kala socota caalamka saraakiil murtadiin ah oo ka tirsan kooxda riddada iyo maamulka riddada hirshabeelle ayaa ka badbaaday dagaalo maleeshiyaadka riddada ku dhex maray gobolka shabeellaha dhexe yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya maleeshiyaad murtadiin ah oo ka wada tirsan maamulka riddada hirshabeelle dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka loogu yeero macuusleyda ay weerar dhabagal ah u dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka murtad cali guudlaawe oo ka soo baxay deegaanka ceelbaraf kuna sii jeeday degmada aadan yabaal dagaalka ayaa si gaara waxaa uga dhacay deegaanka xaalfooley waxayna dhinacyada weerarku ay sheegeen in in muddo ah ay iswedaarsadeen rasaas weerarkaasi waxaa ka badbaaday xasan dhicisow oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka booliiska maamulka riddada hirshabeelle oo ka mid ah murtadiintii la socotay kolonyada la weeraray sidoo kale cali xubey oo isagana ah sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa ka mid ahaa murtadiinta badbaaday waxayna weerarku sheegayaan in mid ka mid ah istaafkooda uu gaaray dhaawac garaabah si guud lama oga heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha dhinacyadu isgaarsiiyeen balse waa qayb ka mid ah kala qaybsanaanta ka dhex jirta maleeshiyaadka riddada oo dhammaantood ah kuwa u carbisan gaalada saliibiyiinta ah si ay ugu fushaan ajandayaashooda ashaada la dirirnimo maraakiib ay gacanta ku dhigtay dowladda elitereya ayaa la sheegay in shixnado hub ah ay u sideen dowladda xabashida itoobiya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladda kaafirada eritereya ayaa bishii nofembar labada kun afar labaatankii ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay saddex markab oo dhulbadeedkeeda ku galay fasax la-aan kuwaas oo sida la sheegay ka yimid islamarkaana sitay calanka dalka azerbaijaan ilawareedo etoobiyaan ah oo ay soo xigatay warbaahinta burkena ayaa sheegay in maraakiibtaasi ay sideen shixnado hub ah oo ay ka mid ahaayeen qoryo iyo walxaha qarxa gaar ahaan kuwa loo adeegsado diyaaradaha aan duulyaha lahayn warbaahinta anjor mediya ee ka soo baxda dalka etoobiya fadhigeeduna yahay dalka maraykanka ayaa ku warantay in goobta loogu talagalay maraakiibtaasi ay ahayd xeebaha dalka jabuuti balse ilaa hadda ma cadda in maraakiibtu ay si toosa ugu yimaadeen azerbaijaan ama meel kale saddexdan markab oo ay la socdeen siddeed iyo toban shaqaale oo dhammaantood ka soo jeeda dalka azerbaijaan ayaa la xiray kadib markii ay galeen biyaha eritereya sababo la xiriira cimilada oo xumaatay sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda azerbaijaan oo magaciisa la dhaho ayaxan hajizaada maraakiibtan oo magacyadooda lagu kala sheegay c m c bahlavan c m c igad iyo c m c saddex oo ay maamusho laanta azerbaijaan ee shirkadda casbian marina service ayaa la sheegay in ay ku sii jeedeen dalka imaaraadka carabta iyagoo sii maray marinka sweys milkiilaha maraakiibta oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyey in maraakiibtu ay galeen eritereya kadib markii ay la kulmeen badda oo kacsan islamarkaana kabtanada maraakiibtu ay wax falcelin ah ay ka waayeen xiriiro ay la sameeyeen hay-adaha amniga iyo ilaalada xeebaha ee eritereya war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta eritereya ayaa lagu sheegay in ciidamada badda ee dalkaasi ay qabteen maraakiibtaasi kadib markii ay kusoo gudbeen sifo sharci daro ah waxayna intaasi raacisay inay baaritaanu ku socdaan ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho cabdiqani maxamed warkan ha inoo faahfaahiyo ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada banaadir waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qarax ah ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho kaasi oo allah fadligii khasaare xoogan lagu gaarsiiyey murtadiinta qaraxan waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka siinka dheer oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan wadada xiriirisa degmada afgooye iyo magaalada muqdisho qaraxan ayay mujaahidiintu la beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa danab ee sida gaarka ah u tababaratay dowladda saliibiyadda mareykanka inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhintay shan askari oo murtadiinta danab ah waxaana ku dhaawacmay sideed askari waxaana sidoo kale burburay gaariga cabdibilaha ah ee qaraxa uu haleelay qaraxan xalay ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiyiinta oo ka dhacay magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasaan warbixinta warkan ayuu inoo faahfaahinayaa
dhammacda rasaastan aad maqlaysaan waa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku ekeeyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dhibi jireen dadka muslimiinta oo ku taalo magaalada muqdisho ciidamada towxiidka ee ka howlgelaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa weerar toosa ku qaaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay deegaanka buurta caligoley ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa halkan ku sugnaa maleeshiyaad murtadiin ah oo isbaaradan ku dhibaateynaya dadka ku nool magaalada muqdisho islamarkaana kaga qaadanaya lacaga baad ah oo aysan awoodin weerarkan waxa uu dhacay xilli habeen ah waxayna rasaasta murtadiinta ka duldhacday xilli ay hurdayeen oo aysan waxba kala ogeyn balse rasaasta ayaa iftiin ka dhigtay goobta oo dhan waxaana allah fadligii u suura gashay ciidamada mujaahidiinta inay la wareegaan hubkii iyo rasaastii maleeshiyaadka murtadiinta goobta u tiilay iyo guud ahaan goobtii oo dhan
فمت يا مدعى الشغب هذا أوان النجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والغلب دولة الصنم وقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم وقد جهنم للأصنام والحطم أحطم أباطيل أمريكا وجمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynta kooxda ridada soomaaliya waxaa mar weliba ka dhaca weerarada tooska ah qaraxyada iyo kamaainada ciidamada mujaahidiintu ay ka fulinayaan xudunta cadowga taas oo caddeynaysa in kooxda ridada soomaaliya aysan ka warhaynba muqdisho marka laga reebo afartan mitir ee ay ku dhuumanayaan madaxweynta kooxda ridada soomaaliya inta kalena ay ka holcayaan weerarada mujaahidiinta oo isugu jira kuwo toos ah qaraxyo iyo kamiinno cadowga lagu baabi'inayo ma aha markii ugu horreysay oo ciidamada mujaahidiintu ay weeraraan isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay xaafadaha magaalada muqdisho dadkana ay ku dhibaateyn jireen dhowr jeer ayay sidan oo kale ciidamada mujaahidiinta u soo afjareen isbaaro maleeshiyaadka murtadiintu dadka ay ku dhibi jireen
أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم
beesha gaaljecel ayaa hadiyad xoolo nool oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee deegaanka beerayabaal ee wilaayada hiiraan yaasir maxamed mar kale warbixinta warkan ha inoo faahfaahiyo munaasabadani oo ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayay beesha gaaljecel ku wareejisay saddex iyo toban neef oo geel ah oo hadiyad ah taasi oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan farimaha hore ee deegaanka beerayabaal ee duleedka degmada bulaburte ee bariga wilaayada hiiraan odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horrayntii geesiyada ku sugan furinta hore ee deegaanka beerayabaal ugu hambaliyeeyey guusha uu allah ku maneystay iyo sida ay u xasuuqeen murtadiinta waxayna sidoo kale odayaasha dhaqanka beesha gaaljecel saddex iyo toban neef oo geel ah ku wareejisay ugaaska beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed iyagoona u wakiishay ugaaska in hadiidaasi geel ah beesha uu ka gaarsiiyo ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furunta beerayabaal waxaan wareejinaynaa annagoo ah odayaasha beesha gaaljecel ee geel saddex iyo toban neef eh ha uu talagalnay mujaahidiinta oo furmaha oo ku jilib xiran oo ilaahay kitaabkiisa difaacay inaan ku wareejinna annagoo odayaasha reer gaaljecel aan soo aruurinay walaalayaal haddaan nahay beesha gaaljecel waxaan diyaar u nahay inaan dagaalanna gaal meel kastoos joogo aan ku weerarno gaal garabna weligaan uma noqonin mana u noqon doono mana u noqon doono waxaan diyaar nahay naf iyo maal inaan ugu hortagno meeshaan waxaan ugu hadlaynaa geela dhabarkayga taagan oon u wadna mujaahidiinta furunta ribaadka ugu jirto aan ugu deeqnay saddex iyo toban neef oo geel ee waaye furunta nimanka ku jiro oo mujaahidiintae waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay aas u kaalmeeyo geelaas waxa waaye walaalahayn mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro hore dhac waaye inay dubi ka dhigtaan intay laga soo qaadine shalay iyo beriga baan ka aruurinay meesha hadda aan joogno ilaahay sadaqa ha ugu dhigo mujaahidiinta waxaanu sheegaynaa garabkeenna inaan taaganna hadday nahay beesha gaaljecel geelanna hadda waxaan ku wareejinaynaa ugaaska beesha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi waa saddex iyo toban neef asigana waxaan leenahay ugaas meelihii loogu talagelay insha allaahu waxaan rajaynaynaa in si deg deg aad ku gaarsiisid walaalihiina aad ugu tegi doonto xoolaha ku wareejindoonteedna nooga tacsiiyey wax u qalma ma aha waxaan dhiibnay fariin naga gaarsiiyey in jidka ku soo jirno waxaan iyo wax ka badan iyo wax u dhowaan aan soo wadno naf aan soo wadno rag fara badan aan soo wadno hubkii beesha ay haysatay aan soo wadno jidka aan ku soo jirno fariintaasna naga gaarsiiyey ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo saddex iyo tobanka neef ee geela ah ee hadiyadda ah kala wareegay odayaasha beesha gaaljecel ayaa ballan qaaday in hadiyadda uu gaarsiinayo geesiyada ribaadka kaga jira bariga hiiraan isagoona sidoo kale beesha gaaljecel ugu baaqay inay hubka la soo baxaan soona garab istaagaan geesiyada ka dagaalamaya wilaayada hiiraan halkan waxaa ka muuqdo waa geel saddex iyo toban neef ah ay ugu wareejiyeen nabadoonnada iyo noqobada beesha gaaljecel ee reer hiiraan akhyaarteedii waxaan leenahay waa idinkala wareegay jazakum allahu khayran waxaanu ku wareejin doonaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo raggii jeyshka ahaay ama ciidankii furmaha joogay inaan u geeyo oo aan gacantooda geliyo insha allahu tacaala ugu ballan ilaahina waxaan idin weydiina insha allahu tacaala meesha aad ka soo bixiseen wax khayr qaba iyo beddel khayr qaba allah idiin geliyo insha allah beesha gaaljecel ee degta wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa had iyo jeer bacaan ku ah inay naf iyo maalba ku garab istaagaan geesiyada ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee degmada ufurow warbixinta warkan waxaa mar kale inoo diyaariyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan guddi heer sare ah uu ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay halkaasoo kulamo kala duwan ay kula yeesheen waalidiinta odayaasha iyo nabadoonnada degmada ufurow waxaa sidoo kale kulamadan barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabanayay qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ufurow guddigan ayaa booqashadooda ku tegay dhammaan goobaha waxbarashada ee degmada ufurow si gaar ah iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ardayda iyo macallimiintaba waxaa loo qabanayay dowlaad sharci ah oo kor loogu qaadayay aqoontooda diineed waxaa sidoo kale jiray tartamo loo qabanayay gabdhaha iyo wiilasha wax ku barta iskuulaadka degmada ufurow si loo ogaado halka ay maraysa aqoontooda waxbarasho gabdhaha ayay su-aashaan kor taagan tahay waa maadat alculuum alculuum dhagaha ufura gabdho su-aasha maa hiya alxaasa allatii tucrafu khilaalahaa alrawaa'ix maxay tahay xaasada aan ku garan karno urta anoo dheeraabi weli maxamed xuseen oo ku soomay majmuucada khadiijatu binduweyle oo la tartan fadaa majmuucada abubakar sadiiq su-aalan jawaabtay haddii isku day mayba waa xaasatu shan waa tahay gabdhaha su-aala la weydiiyey oo culum ahayd su-aashii afkayga intayna ka dhammaaninba korkeygaa la taagnaa ma jawaabta marka marka jawaab saxa mise waa jawaab khalad ah guddiga haya su-aasha la weydiiyey majmuucada gabdhaha oo ku saabsanayd maadada alculuum atadriibiya oo ahayd maa hiya xaasa alatii nacrif aw alatii tucrafu khilaalaha alrawaaix waxay ku jawaabeen waa xaasatu shum aw sham waa jawaab sax ah
su-aashaan waa wiilasha waay dhagaha u fura carif alficl wiilasha waay ficil maxaa la dhaha maa huwa alficl haye wiilasha miiskiinay taallaa laba daqiiqa a haysataan haye
anuu maaya ilaaraw maxamed xuseen gaalow su-aalin jawaabtiya jaan iskiday meba kullu kalimatin tadullu calaa xuduudi alcamali fii zamani khaas
su-aashii la weydiiyey wiilasha jawaabay bixiyeen jawaabtaas ma jawaab saxa mise qalad guddiga su-aasha la weydiiyey majmuucada wiilasha oo ku saabsaneed maadada luqa alcarabiya waa jawaab sax ah
mas-uuliyiintan maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin ee gaaray degmada ufurow ayaa lagu wadaa inay soo maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ujeedka wafdigan ayaana lagu sheegay qiimaynta iyo indha-indheynta waxbarashada ka jirta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan iskuulaadka nidaamiga ee maktabka hoos tago iyo sida ay waxbarashada ku socoto guddigan soo gaaray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa horey ooga yimid qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga si gaar ah wilaayada islaamiga ee gedo halkaasoo kormeer uu ku sameeyey dhammaan goobaha waxbarashada iyo iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin warkii duhurnimo oo aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu